wanaagsan halkani waa raadiya hadalason kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka duhur
qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya lagula eegtay magaalada muqdisho
afayno dheeraad oo ka soo baxaya dagaalo culus oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidanka somalilan oo mar kale dib uga qarxay magaalada laascano
ciidamada dowladda oo howlgal lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya mas-uuliyiin kale oo gaaray degmada xarardheere ee gobolka mudug
dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadashay wararka sheegayay in gaadiid dagaal oo ay lahayd wasaaradda arrimaha dibadda uu gacanta ku dhigay al-shabaab
shirsananeedka xeer ilaaliyaasha soomaaliyeed oo maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho
qaar ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha masjidka alraxme ee ku yaala degmada hiliwaa
weli ma aragta ama maqashay saloonka gurguuro oo waa hal abuurka maryan saacid cabdi warbixin ayaad inkaga hayno warka ku dhegaysan doonteen
wararka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dhowr qof oo dhimasho iyo dhaawacay ka soo gaartay dhowlgariir mar kale ku dhuftay dalka turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha labaad februari labada kun saddex iyo labaatanka u diyaargarooba warkii duurnimo oo duurnimadan uu soo saaray wariyaheyna xuseen washington
haddii aynu ku bilowno waxaa qarax sababay dhimashiya dhaawac oo gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya lagula eegta magaalada muqdisho sida uu ku waramaya cabdinaasir al cadaala faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxa barqanimadii maantii ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho kaasi oo geystay khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa oo ahay mid xoogan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay aagga wadada jaalasiyaada sida ay warbaahinta u sheegeen goobjooyaal halkaasi ku sugnaay sidoo kale wararku waxay intaasi ku darayaan in qaraxaasi lala bartilmaameedsaday kolonyo gaadiid ah oo uu la socday taliyaha guutada ilaalada madaxda qaranka ee ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanla sare maxamed daahir kaasi oo wadada marayay marka qaraxaasi dhacayay wararku waxay sheegayaan in taliyuhu uu ka badbaaday weerarkaasi balse dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen qaar ka mid ah askartii la socotay sidoo kale ilaaladiisa sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in qaraxaasi ay ku dhinteen laba qof halka dhaawacuna uu ka gaarayo ilaa iyo shan ruuxo
faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan dagaal culus oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada somalilan oo mar kale ka qarxay magaalada laascanood waryaheena xuseen washington ayaa warkaneegaya waxaa maalintii lix iyo tobanaad oo xiriir ah magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ka soconaya dagaalo xoogan oo u dhexeeya ciidanka deegaanka iyo sidoo kale ciidanka maamulka somalilan dagaalka ayaa waa bergii hore saaki waxauu mar kale dib ugu qarxay dureedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool sida ay ku waramayaan wararka halkaas kasoo gaaraya idaacadda dalsare muqdisho dagaalka ayaa waxaa laisku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dagaalkaas u dhexeeyo ciidanka deegaanka ee s c iyo sidoo kale ciidanka maamulka somalilan waxaa la sheegay in ciidamada maamulka somalilan ee kusugan duleedka magaalada ay madaafiic ku garaacayaan gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool islamarkaana waxaa la sheegay in madaafiicda qaarkood ay ku habsadeen guryo ay ku sugnaayeen dad shacab ah waxaa la sheegay in madaafiicda ay ka dhasheen khasaaro islamarkaana waxaa la arkaya sawiro laga soo qaaday in madaafiicda ay burburiyeen guryo ay markii hore degnaayeen dad shacab ah balse la sheegay inay ka baxeen inta aysan madaafiicda kusoo dhicin sawirada ayaa muujinayay qiiq xoogan oo ka baxaya guryaha ay ku dhaceen madaafiicda ay soo tuureen ciidamada maamulka somalilan ee ku sugan dureedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool wararka waxaa inta ay kusii darayaan in khasaaro xoogan uu ka dhashay dagaalkaas oo dhinacyada soo kargaaray iyo sidoo kale dadka deegaanka waxaa la sheegay in sidoo kale dagaalkaas uu yahay mid haatan weli socda oo u dhexeeya ciidanka somalilan iyo ciidanka deegaanka s c wararka sidoo kale waxaa inta ay ku darayaan in ah, ay ah, xaaladdu ay tahay mid haatan cakiran islamarkaana dagaalka uu yahay mid xoogan oo weli sii socda kumanaan qof ayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ugu barakacay colaada halkaas ka jirta iyadoona maamulka somalilan iyo odayaasha dhaqanka deegaanka ee gobolada sool sanaag iyo cayn ay sheegayaan in weli xabajoojinta uu ku dhawaaqay maamulka uu hogaamiyey muuse bixi cabdi in aysan weli ka dhaqangelin magaalada laascaanood waxaana ay sheegeen in odayaasha dhaqanka deegaanada sool sanaag iyo cayn ee ku sugan magaalada laascaanood inaysan ah, weli rasaas waa in ay rasaas ku socoto islamarkaana ay kaga imaaneyso dhanka ciidanka maamulka somalilan waxay ugu baaqeen madaxweynaha maamulkaas inuu ciidankiisa kala baxo magaalada islamarkaana u geeyo deegaanka ah, waa deegaano hoostaga degmada laascaanood islamarkaana halkaas kadib wadahadalo ay ka bilaabaan si xaaladda ka taagan magaalada laascaanood loo joojiyo
waad mahadsan tahay xuseen washington markaana dowladda federaalk ee soomaaliya ama qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda soomaaliya ayaa maanta waxa ay gaareen deegaano dhaca koonfurta gobolka mudug oo qayb ay ka tahay magaalada xarardheere oo dhowaan al-shabaab lagala wareegay waryaheena cabdulqaadir indhoy ayaa ka waramaya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug saraakiil ciidan ayaa maanta gaaray degmada xaradheer ee gobolka mudug oo ka mid ah deegaanadii dhowaan ka baxay gacanta dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka amniga maamulka galmudug ay weheliyaan xildhibaanada kale ah cabdisamad macalin maxamuud ilyaas sheekh axmed senatar cabdixakiim macalin axmed iyo mas-uuliyiin kale oo socod ku maray magaalooyin ay kamid yihiin wasiil hobyo ilaa iyo xaradheere ayaa kormeeray fariisimaha ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka galmudug ay ku leeyihiin magaalada xaradheere taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka soomaaliya jenaraal maxamed haliil biixi ayaa kusoo dhaweeyey wafdigan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka galmudug ka socday islamarkaasina gaaray xaradheere waxaana uu taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka soomaaliya jenaraal maxamed haliil biixi oo warfideenada la hadlay uu sheegay in ay meelaha ay haatan ciidamada xooga dalka soomaaliya ay gacanta ku dhigaan ay ka doonayaan dowladda federaalk soomaaliya sidii loo xasilin lahaa islamarkaasina nidaam maamul loogu soo dabaali lahaa wafdigan ayaa sidoo kale dhinacooda iyaguna warfideenada la hadlay waxaana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay kormeeraan fariisiin walba oo lagala wareega dagaalamayaasha al-shabaab degmada xaradheere oo ka mid ah degmooyinka taariikhiga ee maamul goboleedka galmudug ayaa muddo ku dhow shan iyo toban sano waxay ku jirtay gacanta dagaalamayaasha al-shabaab waxaana sidoo kale mas-uuliyiintii madasha ka hadlay ay sheegeen inay diyaar u yihiin sidii iyaguna ay u kormeeri lahaayeen furuusimaha lagala wareega dagaalamayaasha al-shabaab waa kuwan qaar ka mid ah mas-uuliyiintii gaaray degmada xaradheere maanta oo warbaahinta la hadlay
dhibaatada nimankaas inta aan joognay xabad moosana ma aana arag hal xab waa xataa soo dhuntay walaa loo arag intaasaa ugu filan oo fasiraysa xaaladda xaradheera ku sugan tahay xagga nolosha Een, wasiirkaa runtii intaan dhihi lahaa yidhi khayr allah siiyo waxaan ka rabnaa dowladda federaalka ah meeshii la qabtaba in si degdega loo xasiliyo annaga wasaarad gaashaandhig ahaan iyo ciidan ahaan waxaan rabnaa meesha aan qabanna inaan hore uga sii soconno marka si ay noogu suurowdo waa inaan helno xasilin meelihii nagala wareegta iyo in dadka shacabkaa la tuso adeeg ka duwan dhibaa- ee, wixii ay horey u haysteen ka duwan in la tuso oo waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo noloshiiba lagu soo celiyo ayadana muhim bay tahay waana een, masajkaasna wasiirku waa jeediyey annaguna waa adkaynaynaa aad baa loogu baahan yahay dadka shacabka ahu weliba xilli jiilaal baa lagu jiraa in gurma degdega ay helaan cadowga xogto- xogtiisa haddaan wax yar idin siiyo shalay ugu dambaysay halkaanay ku direen ayagu meel noo jirta aan aad nooga dheerayn waxay soo gaaray warimayse iska dileen afariyo toban miya afariyo toban bay iska dileen toban baa soo fakatay waa laga daba yimid tobankiiba waa la dilay ayaguna afarna waa dileen dhowr iyo tobanna waa dhaawaceen waliba waa rag la yaqaanoo eh, xataa la ii sheegay meelihii markii hore hadda- hadda shabaab bay ahaayeen meelihii markii hore ay ka yimaadeen xataa la ii sheeg sheegay magacyadooda
galitaanka wafdigan ee degmada xaradheere ayaa wuxuu imaanaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey soo baxayeen warar sheegaya in dowladda federaalk soomaaliya ay go'doomisay meelihii lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab oo ay ugu weyn tahay degmada xaradheere ee gobolka mudug dowladda dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay warar sheegaya in gaadiid dagaalo wasaaradda arrimaha dibaddu ay lahayd gacanta ay u galeen al-shabaab wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya abshir jaamac muuse oo ka hadlay arrimahaas ayaa waxa uu sheegay islamarkaana uu tilmaamay in wararka la isla dhexmaraya ee sheegaya in gaadiid dagaal oo dowladda federaalku ay lahayd gacanta u galay al-shabaab ay yihiin warar been abuur ah waxaana uu ku tilmaamay wararkaasi in ay yihiin kuwo lasoo abaabulay ummadda soomaaliyeed waxaan ogeysiineynaa in aysan jirin gaadiid ay lahayd wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo gacanta u galay al-shabaab arrintaas waxaa markaasi lagu baahiyey baraha bulshada waana warar lagu jahwareerinayo shacabka soomaaliyeed sida wasiirku uu sheegay wararkan oo markaasi warbaahinta qaarkood ay sheegeen islamarkaana baraha bulshada lagu baahiyey ayaa waxay ahaayeen in gaadiid wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ay lahayd gacanta ay u galeen al-shabaab balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa beenisay
ciidanka dowladda soomaaliya ayaa howlgallo ku dilay xubno ka tirsan al-shabaab oo ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan oo ururka siddeetan iyo saddexaad guutada toban iyo afaraad ee oktoobar oo fadhigoodu yahay deegaanka janan ee gobolka shabeellada hoose ayaa xalay dilay afar xubnood oo ka mid a al-shabaab duleedka deegaankaasi ay ku dileen howlgalkan ayaa dhacay kadib markii ciidanka xoogga dalka ay heleen xog ku aadan in al-shabaab ay isku aruursanayaan goob u dhow deegaanka janaane oo weerar ay ku qaadayeen ciidanka xoogga dalka abaabulayeen taliyaha guutada afar iyo tobnaad ee oktoobar ee xoogga dalka gaashaanla dhexe nuur maxamed gabow ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in al-shabaab ay dagaalkaasi uga dileen afar xubnood sidoo kalena ay ka furteen saanad waa sida hadalka u dhigaane howlgallada kala duwan ee ka socda gobolada dalka ee al-shabaab deegaano iyo degmooyin looga qaatay ama lagala wareega ayaa sii badanaya bilihii iyo maalmihii ugu dambeeyey
qaar ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha masjidka alraxma oo ku yaala degmada hilwaa ee gobolka banaadir cabdixiid cabdulaahi daayir ayaa warkan eegaya culimo ay ka mid yihiin doctor sheekh abuubakar xasan maalin iyo sheekh axmed nuur cabdi jimcaale iyo culimmada deegaanka ayaa dadka muslimiinta ah ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masjiduraxma xaafadda alcadaala ee degmada huruwa masjidkan oo dhismihiisu yahay mid bilow ah ayaa waxaa waqaftay maamo maryan sheekh oo alle dartii u bixisay dhulka lagu dhisayo masjidkan sheekh abuubakar xasan maalin ayaa dadka ugu baaqay in laga qayb qaato dhismaha masjidkan waxaannu dhex taagannahay sida aad arkaysaan masjid bilow ah masaajidkaas oo lagu magacaabo masjiduraxma masaajidkan walaalayaal sida aad arkaysaan waxaa ka muuqanaysa baahi uu u baahan yahay gacansiin waxaannu ugu baaqaynaa muslimiinta ina daawanaya kuwa ina dhegaysanaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan inay soo caawiyaan soo saacidaan gacan naxariis le ay u fidiyaan beydkan ilaahay ee ku yaalla degmada heliwaa gaar ahaan xaafadda alcadaala ee lagu magacaabo masjiduraxma walaalayaal masaajidkan waxaa loogu tala galay in lagu faafiyo diinta iyo dacwada iyo khayrka salaadahana lagu oogo masaajidkan waxaa waqaftay oo ilaahay dartii u waqfay maamo haddaba nala joogta ilaahay ha barakeeyo waqafkana ilaahay ha ka aqbalo guri jannana allah ugu bedelo walaalayaal masaajidka haddaannu soo saacidno faa'iidooyinka aannu ka helayno waxaa ugu weyn maxabbatullaah ilaahay ayaan ugu jeclaanaya beydka ilaahay haddaannu ixsaan u samayno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin
sheekh axmed nuur cabdi jimcaale ayaa sheegay in dadka deggan xaafaddan uu ka fog yahay masjidka loona baahan yahay in loo dhiso masjid ay ku cibaadaystaan oo ay cilmiga ku akhristaan marka walaalayaal walaalaha muxsiniinta iyo walaalaha muxsinaadka rag iyo dumar ee naga daawanaya ama naga dhegaysanaya adduunka dalkii dibadda mar walba waatay ka qayb qaadan jireen masaajidda inay taageeraan oo masaajidda ay ka faa'iidaystaan waxaan ugu baaqaynaa masjidkan inay soo taageeraan masjidka masjidka marka walaalayaal waxaa ku dhinac dhegan boos asagana la rabo in masjidka looga faa'iideeyo oo hadda waa hal boos masaajidka lagu weyneeyo oo masjidka maaragtay lagu dayactiro booskaasna walaalaha insha allahu tacaala inay ka faa'iidaystaan ayaan ugu baaqaynaa qiimihiisu waa ilaa soddon kun ilaa shan iyo labaatan kun u ah marka jeebabkiinna u fura qalbigiinna u fura ilaahay guryihiisii waayo waxaa camira dadka mu'miniinta inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi barilaahi masaajidda waxaa camira dadka muuminiinta qofka masaajidda ka qayb qaato masaajidda nadiifiyo oo dhisana asagana khaatumo wanaagsan ayaa ilaahay ku irsaaqa marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad ka faa'iidaysatiin waxaa idiin muuqanaya akoonnadii iyo taleefanadii masaajidka loogu talagalay waxaana masaajidka mas-uulka ah yacni waxa waaye macallinkan garabkayga taagan oo nin sheekh oo caalim oo macallim dugsin ah macalin cabdirasaaq waxaa kaloo saas oo kale nala joogta maamadii waqaftay oo ugu tala gashay masjidkan ilaahay dartii inay ula baxdo oo maamo maryan oo sida inoo sheegtaba markii hore masjidku intuu ka dhumo boosku oo booska ay garan weydo meeluu ku yaallo ayay ilaahay dartii ugu nadarta hadday hesho inay masaajidka dhisi doonto marka saakaa ilaahay riyadeeda u rumeeyey maamo maryan sheekh oo iyadu waqaftay dhulka masjidkan laga dhisayo ayaa rajaysay in bisha barakaysan ee ramadaan ee fooda nagu soo haysa in lagu cibaadaysto alxamdulilah masaajidkan beytullaahi waaye waxaa loo bandhigaa hadduu ilaahay yidhaah intii muslimiinta dhammaantooda intii muslimiinta dhammaantooda loo banaandhigaa in carab ha ahaado islaamka dhammaantiisaa loo bandhigay inuu ilaahay dartiisa ay wax ugu soo darsadaan oo bacdee alxamdulilah ilaaha mahadla allaha fududeeyo allaha fududeeyo islaamka dhammaantoodaan u sheegaa muslimiinta mashiiqiinta dhammaantoodaan u sheegaa hadduu alla yidhaaho ilaahay subxaana qaadir ha fududeeyo inaa soonka lagu gudugto inuu ilaahay idmo allaha kaso ilaahay idinkiisa allaha fududeeyo
warka duhur ee raadiyaha dalsan ayaad dhagaysanayseen markaana weli miyaad aragta ama maqashay soloonka guurguura ama waa hal abuurkii maryan saciid cabdi waxaana warbixintan ku eegaysa waryaheena maryan ladane oo ka diyaarisay soo dhowaada cilaansaarka fooneeyaha nafaqada timaha
hadda markii qofkan oo bugeerka imaado oo nafaqada iyo fooneyaheeda loo sameynaayo shan iyo toban dooraa lagu sameeyaa laakiin markaan gurigiisa ugu tagaayo sidoo doorar ugu sameeyaa si dumarka ay u qurxiyaan dheeha wejigooda iyo dhaldhalaalka jirkooda waxay u tegi jireen goobaha lagu qurxiyo haweenka ama sayloonnada halkaasoo uga bixi jiray wakhti iyo qarash badani balse xaalku sidaa ma aha oo waxaa arrinkaasi beddelay maryan sacadi cabdi oo la timid hal abuur cusub iyadoo markaasi haweenka ugu tegaysa guryahooda iyo goobahooda shaqada isla markaana ugu adeegaysa ama u samaynaysa adeeg kasta oo lagu qurxiyo haweenka
maasha allah horta shaqada aan qabto waa xirfad ani aan bartay waxaan sameeyaa cilaanka waxaan sameeyaa fooneyaha waxaan sameeya nafaqo ani aan tijaabiyey iyo subag aan dadku u mariyaa bacdeen waa fooneyaa maryan saacadi cabdi waa gabadh dhallinyaro oo ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan sonakey maryan waxa ay baratay xirfadaha qurxinta dumarka ee cilaansaarka tim hagaajinta iyo wixii la mid a waxa ay ku shaqaysataa hab ka duwan kuwa ay ku shaqaystaan xirfadleyda iyadoo kale ah subax kasta marka ay gurigeeda ka soo baxdo waxa ay lug ku martaa xaafadaha kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir iyadoona guriguri ugu tegaysa dumarka islamarkaana ugu soo shaqaysa iyagoo jooga gurigooda halka markii hore haweenka ay gaadiid u raaci jireen goobaha kala duwan ee laysku qurxiyo waxay ii sheegtay maryan in shaqadaani ay tahay mid kaga fiican kuwii ay horey u qaban jirtay maadaama ay shaqaalo ka ahayd islamarkaana mararka qaar ay kala kulmi jirtay caqabado kala duwan walaahi shaqadan waxaa igu dhaliya horta culeysyo badanoo jiro maadaama aan hooyo ahay misena aan gabaryado xanuunsan ii joogto saaloonka anigoo joogo aan waxaan arki jiray in lee dhaho gabadhi waa xanuunsantae soo orod shaqaana ku jirtaa shaqaalaa tahay marka shaqadiian ka soo caraa gurigai imaanaa cunug weli asigoona fiicnaanay haddana ka cararayo shaqadii u laabanaya marka culeyskii oo batay macnaha haddana kasta shaqadii meel shaqaalaata moogta adi ma lihid qofka u shaqaynaysana ma jecla qof baxbaxa waa la yaqaana shaqaalo mar hadda tahay marka waxyaabahaasa igu dhaliyay waxay ku baahisaa muuqaaladeeda baraha bulshada gaar ahaan aaladda tigtogga iyadoona halkaasi ay ka soo raacaan dumar badan oo doonaya in loogu imaado guriga maryan ayaa ii sheegtay in shaqadani ay tahay mid ay ku faraxsan tahay iyadoona doonaysa inay halkaasi kasii wado dadaalkeeda shaqo maasha allah waxaan u qabtaa subaxi waa baxaa microfonkayga qaataa wadooyinka maraa anigoo dhahayo fooneyaha cilaansaarka nafaqada timaha kusoo dhawaada walaahi waxaan tagaa cabdicasiis waa gaaray odweyn waa gaaray raadaalka waan gaaray xamar jadiid meelo badanaan tagaa inta badan dadka ayaga haddana isoo wacdo marka hore waa wareegaya laakiin hadda waa la isoo wacdaa
ma jiraan meelo aad ku baxaysid marka muuqaaladaada si dadku u arkaan haa tictokaan dhigaa muuqaalageyga tictokaan dhigaa laakiin weli facebook maadan dhigin marka dadka badanaa hadda waxay iga soo raaceen tiktokii way qaadatay ee wareegtay ee aad shaqadaada beerisay see ku arkeen maasha allah horta dadka qaar way ku wada faraxsan yihiin maadaama ay dadka u badan yihiin guriga inay isku soo bixin fahanti qof haddaa heshay gurigaada kugu imaanayo adoo gurigaaga joog ku qurxinayo bacdeen gurigaada oo joog kaa tegayo way soo dhaweynayaan inta badan dadka aan arkay subaxii aan baxaa een, bacda duhur markay tahay duhurka markay tahay aan baxaa een, laba saac habeenimo koob iyo toban saac een, laba iyo tobankii marba xilliga iisoo dhammaata iska soo laabtaa way hay Ee, maxaa jirtan marka qaar een, xaaf- degmooyinka qaar oo kale way fogfog yihiin Ha.
gaadiidba u raacdaa mise waa la goysa maadaama aragna afka mikrofoonka ee kala dooranaya shaqada meye waa lugeeyaa badanaa meela dhadheerka laakiin markay tahay oo kale bajaaja inta ka qabsanaa ha tusaaloo kale shalay waxaan tegay raadeelka inti aan bajaajta uga degay intaa u lugay intaa u lugayaa badneed marka meelo dhadheer oo bajaaj galaynoo bucaada uga jirtaa oo bajaajta edhib ku tahay waa lugeeyaa maadaama ay shaqadeedaba lug tahay
marka ee, marka yeelina sidoo kale mikrofoonka qaadidoo kale een, inta badan xaafadaha aad shaqadaada marka kale tahay miyay ku kortaa mise xaafadaada ka bilowdaa
waa hagaag warkii duhurnimeed maalinimadan ka dhagaysanaysaan raadiyaha dalsan inta ayaanu ku soo gebagabanaynaa mid la mida intaa kulmi doonana nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel